anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda runtii waxaan aada uga xunnahay dagaalka soo noqnoqday ee u dhexeeya labada beelood oo walaalaha ah kana dhacay gobolka hiiraan khaasatan deegaanka deefow dagaalkaas oo ah runtii mid dad walaalo ah oo isku deegaan ah dhex maray soona noqnoqday mar walbana dhibaato ay meeshaasi ka dhacdo waxaan aada uga xunnahay xukuumad ahaan una tacsiyeynaynaa dadkii meeshaas ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay labadaba runtii arrintaasi waa arrin aan ka muujinnay murugo aan rabno inaan wax ka qabanno dowladduna diyaar maanta ay u tahay inay arrintaas wax dhab ah ay ka qabato waxaan u baaqaynaa walaalaha soomaaliyeed ee halkaas wada degan ee dagaalku ka dhexeeyo inay dagaalkaas joojiyaan oo ay ku beddeshaan nabad iyo wadahadal insha allah wayna ku dhammaan doontaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabaayoo kale inaan idinla socodsiiyo waxaa maanta shiray golihii wasiirada qayb ka mid ah kana shiray arrintaas iyada ah waxaana soo saarnay guddi arrintaas wax ka qabta go-aamada guddigaasna waxaa ka mid ah in marka hore meesha la geeyo ciidan ciidankaas oo ah ciidan amisom ah oo kala dhex gala dadka dagaalamaya kadibna si dhab ah loo galo oo qorshe iyo nidaam iyo cadaalad intaba la isugu geeyo meeshaas waxaana jecelnahay in arrintaasi ay dhammaan doonto sida ugu dhaqsiyaha badanna guddiga maanta la magacaabay wuxuu uga howlgeli doonaa sidii wax loo qaban lahaa arrintaasna waxaan jecelnahay inay guul ku dhammaan doonto walaalaha yaga soomaaliyeed walaalaha yaga deriska ah ee meeshaas ku dagaalamayna waxay noqon doontaa mid ay ku heshiiyaan waxaan kaloo ugu baaqaynaa dadka deegaanka hiiraan degan waa dad walaalo ah inay ka qayb qaataan heshiiskaas iyo iyo iyo iyo iyo dhibaatada jirta intuba inay dhammaato inay u guntadaan in ay isbeddel muujiyaan gacanna ku siiyaan guddigaas golaha wasiirada ee meeshaas tegi doona iyo inta kale oo ka qayb qaadanaysa cid kasta oo nabadda hiiraan jecel arrintaas inay ka qayb qaadato ayaan rabnaa meeshaasna dagaalka ka socdaa uu dhammaado insha allah hay-adaha samafalka iyo inta gurmudka iyo deg dega ka qayb qaadato oo dhan waxaan jecelnahay iyaguna inay si deg dega arrintaas uga qayb qaataan oo ayna meeshaas ay ka howlgalaan insha allahu gabagabadii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan in guddiga iyo dadka ay u tegi doonaan intuba ay arrintaas xalliyaan waxna ka qabtaan waana mahadsantiin